haddaanay ku duleelin biradii weelka in la soo celiyo ka qusarati tamrin timirta cawdi iyo bacdiya wixii ku jiray weeyaane fa hiya hadiyatun wey aydan fa huwa hadiyatun weyan aydane wailaa haddii kaloo caadadu ay ku dareertay in shaygaa layska soo celiyo falaa hibo ma noqonayo hadiye ma noqonayo wayacluma isticmaaluhu waxaana xaaraana in loo isticmaalo ilaa fi akli hadiyati minhu hadiyada ka cunitaankeeda wax kale in loo isticmaalaa waa xaaraan in iqtadat lcaadatu hadday caadadu sidaa keento waxau leeyahy sheeko walow bacata hadiyatan fia darfin nin baa hadiyad diray hadiyadii weel buu ku ridi fii darfin weel buu ku ridi bal waxaad u eegaysaa un caadada dadkaasi waxaa laysu hadiyeeyo weelka lagu soo riday in weelka la soo celiyo iyo in layska haysto ayuun baa loo eegayaa fain lam tajri alcaadatu biraddihi haddaanay caadadu yani ku dureerin shaygaa in la soo celiyo ka qusarati tamrin waaba timirta weelkeedii waa markaa waxaa qusar qusaradu waa waxaa weelkaa timirta lagu riday ama taneg ha ahaado ama xaw ha ahaado ilo doonaba ha ahaadeen haddii aanay in la soo celiyaa caado ahayn fa huwa hadiyatun aydan hadiyu noqonayaa wailaa haddii kaloo la soo celiyo dee waaba xeediyihii oo kale eh marka ay fijaanadaasba weeyaan markaa islaamuhu soo samaynayeeni oo in la soo celiyo ayaa markaa caadadii ay markaa ku dureertay falaa shaygii hadiye noqon maya ammaanuu noqonayaa markaa weelkii waynaad iska soo celisaa waxaa kaloo sheekhu way xarumu waxaa kaloo xaaraane isticmaaluhu shaygaa inaad u isticmaasho ilaa fi akli hadiyati minhu waxoogaygaa muqmadaasun ka cun laakiin mid kale ha ku ridanin caanana ha ku shubanin muqmad kalena ha ku doonanin weeye ila wuxuu waa ammaana hadiyadaa lagugu soo riday unka cunideeda mooye wax kale inaad u isticmaashaa laba mana ilaa fi akli hadiyati minhu hadiyaddaa ka cunitaankeeda mooye wax kale loo isticmaala in iqtadat alcaadatu hadday caadadu weliba sidaa ay keento sidaasumaa lagu dhaqmayaa weliba markaaba wel iska celiyaa haddii caadadu lafteeda ay ku jirto in laga afrogto oo dabeedna la iska celiyana waa inaad ka afrogatay oon isku cunin oo taan lafteeda markaa tacaddi noqonaysa raxmaan raxiim kitaabu luqadati luqadada waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay oo bimacnaa baadidii ah markaa luqada ama luqda waxaa luq ahaan la yidhaha maa wujida calaa taطallubin waa wixii doondoon lagu helo faltaqadahu aalu fircawna ayaa qaaday oo qaatay bay layidhi nebi muuse markuu ka sheekeynayo sharci ahaan luqada waxaa la yidhaahdaa ma wujida fii mawdicin غayri mamlukin min maalin aw mukhtasin daayicin min maalikihi bisuquuطin aw gaflatin wanaxwiha ligayri xarbiyin laysa bimuxrazin walaa mumtanicin biquwatihi walaa yacrifu lwaajidu malikahu waa tacriif dheer waxa weeye wixii meel laga helo meel aan cidi lahayn wixii laga helo ayaa la yidhaahdaa waxaasoo maal ah ama wax qofkani ku gaara ah oo ka lumay ciddii lahayd oo ama ka dhacay ama uu moogaaday ciddaa leh oo aan xarbi ahayn xarbiga waxeedu khaniimu noqonaya waxaas la helay oo aan shay muxrasahoo halkii lagu ilaalin jiray waxa la midkaa aan lagu ilaalinin shay awood iyo quwo u leeyo isku difaaciyana aan ahayn ninkan helayna aanu garanaynin cidda leh marka waxaynu nidhi wixii laga helay meelaan cidi lahayn haddii wax laga hela meel la leeyahay dee cidda meeshaa lahunbaa leh haddii masalan waxaynu nidhi cid ama kafle haddii masalan ama dabayli ay kuu keento ama mid ordaya uu kaaga cararo maal isaguna daayica weeyo uu ilaalinayoon qofka oon milkinaynin wixii kale dee isna muxarasga ahaa ee meel lagu ilaaliyey kaasina isna baadima noqonayo haddii waxaanu xarbi leeyahayna nin xarbi hadduu leeyahayna yani khaniimo ayay noqonaysaa marka waxa uu sheekhu dabageliyey ama uu ka dambaysiiyey hibo baabulhiba ayuu ku xigsiiyey waayo hibana waxayd wax laysa siiyo oon ciwad ahayn tan lafdeeda waxaanu qofku helay waa uu milkinayaa iyadoon wax ciwada ka gelin culimmada qaarkood ixyaa ulmawaad ayay dabageliyeenoo waxay ku tilmaameen yacni waxaa la noolaynayay iyo waxaan la helayba wax shaarica iyo waddada banaankaa laga milkinayo wey waxaase ka wanaagsanayd bay yidhaahdeen intaaba in baabulqardi la dabageliyo maxaa yeelay ninkan shayga helay ee mulkinaya qaadanaya sharcigii unbaa sii amaahiyey oo ama ahaanun buu kusii qaadanayaayo maalin maalma ka mid a hadduu ninkii lahaa soo baxo wuu celinaya waxaa markaa waasala aayad qur'aaniya aayaadkii biriga in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan biriga iyo samafalka iyo aayadaha faraya waa soo gelayaanoo dee waxaa baadida aheed hesheed xafiday samafalkaa iyo birigay soo gelaysaa xadiis saxiixaynna waa ku soo aray rasuulka sala allahu alay slam waxaa la weydiiyey dahabka iyo fidada baadideeda wuxuu markaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi weelka ay ku jirto iyo waxa afka kaga xidhan labadaba aqoonsa buu yihi dabeetana iyoboohi sanad haddii markaa inta aada ku garan weydo iska isticmaal buu yidhi markaa oo wadiicaagtaada ha ku ahaato fain jaa saaxibuhaa yowman min adahri faadiha ilayhi wailaa fashanaka biha haddii uu saaxiibkeedii maalin usa waktiga ka mida u yimaado u gud haddii kalena dee adigoo markaa iska farsamayso geela ayaa la weydiiye o layidhi ka warran baadida geela wuxuu uhi maa laka walahaa maxaa adiga baadida geelana idin kala galay dacha iska daa buu hi baadi geel haddaad aragto fa ina macahaa xidaaha wa siqaaha ayadu kabaheediina waa wadataa dee waraabkeediina waa wadataa iyo waxay ku cabaysay taridulmaa wataakulu shajar biyahana way iskaga arooraysaa geedkana way iska daaqaysaa xataa yalqaaha rabbuha ilaa u ninkii lahaa helayo way iska iyadu shamaaxinaysaa waxaa la weydiiyey neefkii adhi ahaa wuxuu ihi khudha iyada neef adhi oo baadiya haddaad aragta qaad fa innamaa hiya laka aw liakhiika aw lidib neefka adhigii ama adigaa leh ama walaalka ama bahal unbaa cunaya ee markaa iyada waa inaad qaadaa buud dabaa qaadida shaygan baadidaa la qaadayo saddex arrimood ayaa ku sugan mid weeyaane ammaana ayaa dhinac kaga sugan oo dee ninkan wax qaadayaa baadida amiin buu ku yahay waxaanu qaadayo oo sharcigu gacantiisa iyo du ammaano ayuu xisaabinaya dhinacna wilaayo ayaa kaga suganoo dee sida weliguba maalka inaa ilmaha yar uu weliga oga yahay ayuu qofkan shayga qaadaynaa dee u tawalinayaa oo sharcigu gacanta u geliyey xaggaana wilaayo ayaa kaga sugan macna aliktisaab macno shaqaysi iyo kasbasho ayaa dhinaca kaga suganoo marka uu dee qofku yaboohiyo shaygii ee ciddii lahayd soo bixi weyda wuu mulkinayaa xaggana iktisaab baa kaga sugan arkaan bay leeyahay baabkani saddexoo multaqid oo kaan wax qaadaya multaqad oo shaygaa la qaadaya iyo iltiqaad oo qaadistaas yustaxabu waxaa la sameeya aliltiqaadu qaadid ayaa loo suneeyaa baadidii la qaado liwaasiqin mid ku kalsoon biamaanati nafsihi nafdiisa ammaanadeeda waqiila waxaa la yajibu waa waajibaya walaa yustaxabu lama suneeyo ligayri waasiqin mid aan ku kalsoonayn nafdiisa looma suneeyo wayajuusu waana banaanya fil asaxi asax haddaan qabano wayukrahu lifaasiqin faasiqiina waa loo karaahiyeystaa waxau sheekhu leeyahay waxaa la suneeyaa iltiqaad iyo qaadid shaygii baadida ahaa la qaado cidda loo suneeyaana waxa weeye liwaasiqin biamaanati nafsi qof ku kalsoon ammaanada nafdiisa ammaanada nafdiisa qof ku kalsoon ayaa loo suneeyaa macnaha qofka og nafdiisu waxan inaanay ku xadgudbaynin oo uu iska haynayo shayga halkuu sharcigu yidhi mari iska marinaya hadduu yahay uu nafdiisa u kalsoon yahay inuu qaado ayaa loo suneeya maxaa yila rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wallahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay waa u kaalmaynaya addoonka intuu addoonku walaalkii kaalmadiisa wado dee shaygaa baadida iyo waxa aada xifdinaysaad ilaalinaysaana waa baahi walaalkaaga aad gudayso waqiila yajibu qiil baa wuxuu leeyahay waajib weeye oo imaam shaafici baaba sidaa umka ku caddeeyo wuxuu leeyahay dee maalkanaa laga ilaalinayaa inuu lumo xoolihii in la lumiyo oo ummadday ka wada dhexeeyaan oo in la baabi'iyo la dooni maayo sidaa daraaddeed si aanu u dayacmin waa inuu maalkii qaadaa culimada qaar baa yidhi bal ha eego uno haddii malihiisa isle iyo maalkani haddaad ka tagto waa dayacmayaan waajib bay ku noqonaysaa inuu qaada haddii kalena oo uu isleeyahay ninkii ilaah way iska helayaa waajib ku noqon maayo sunun buu isii noqonaya walaa yustaxabu ligayri waasiqin looma suneeyo buui qaadidii ligayri waasiqin midaan ku kalsoonayn naftiisa oo masalan hadda waaba iska aamineen laakiin wuxuu ka yaab wuxuu isleeyahay arbaa masaariifduba kaa yar godaayo dabeed aad dee isaga celi falaxdaa intana markaa qofku haddii aanu nafdiisa ku kalsoonayn ammaanadiisa iyo waxaa inay badbaadinayso inuu qaado looma suneeyo wayajuusu fil asaxi waana iska bannaan yahay looma suneeye e waa iska bannaan yahay inuu qaadaa fil asaxi haddaan qaban maxaa yeele dee khiyaanadiisii hadda wax khiyaanaa iskuma hube e gadaal unbuu ka leeyahay arbaad yar saacubdaayo dabeedna waxaan kugu muruxsadaane hadda wax khiyaamo ahoo muxaqiqi ninkan kuma sugnaa asalkuna waa inaanay kusoo darin oo sidiisaa iska ahaadaana waa asal taanigu wuxuu leeyahay maya mar haddii ninkuba iska yar shakisan yahay waxba yuu qaadine ha laga dayo wayugrahu lifaasiqin ninkii isagu faasiqa ahaa ee aan diinta markaa ku toosnaynayn ku camal falaynin isagaa l waa loo karaahiyey inuu qaado si aanu dee waxaan u khiyaamayninoo aanu ugu tagrifalin wlmadhabu madhab waxa weeye anahu laa yajibu ma waajibi alishhaadu marageli cala liltiqaadi qaadida in la marageliyaa waxba shardi maaha waanuu yasixu walmadhab anuu yasixu u ansaxaya iltiqaadu lfaasiqi faasiq inuu qaado wasabiyi iyo wadimiyi fi daari lislaami inay ku qaadaani way iska banaan tahay uma ladharu adar waxa weya anuu yunzacu waa laga siiyey min alfaasiqi wayuudacu waxaa la dhigi cinda cadlin nin caadilaagtii ayaa la dhigi waanahu laa yuctabad la cuskan maya tacriifu iyo wohintiisa bala yudamu ilayhi waxaa loo geynayaa raqiibun mid dhowra ayaa loo geyn waxau sheekhu leeyahay madhab waxa weeye inaanay waajib ahayn alishhaadu cala liltiqaad shayga qaadida shayga markaad qaadaysa baadida ah inaad maragelisaa waxba shardi maaha haddii ammaano lagu dhiibayaba inaad maragelisaa shardi may ahayn ama ha u qaadayo waxaa litamallukin ama lilxifd hadiyo gooraalo shayga marka la qaadayana laba ujeeddaa loo qaadaayo shaygii ninka ila aad u ilaalisid lilxifdi waa loo qaada litamalluk shaygan aad milkadiidna waa loo qaada tamid ahaanna in loo marageliyaa maaha waajib laakiin waa iska sunna bay yidhahda xadiid abu daawud uu leeyahay baa wuxuu ah man iltaqada qofka shay baadiya qada falyushid daa cadlin aw dawey cadlin ha marageliyo laba caadiliinah mid cadaaladu saaxiiba ama qaar cadaaladu saaxiiba oo dhowra walaa yakum yaanu qarinin yaanu maqnaysiinin oonu meelaha ana geynin xadiidkaas ayaa ku soo arooray markaa qowlkan le isaga waa waajib maaha sunun buu iskaga xambaaraya wa iska wanaagsayay buu leeyahy wa anahu yasixu iltiqaadu lfaasiqi waxaa kale oo ansaxayaa ninkii faasiqa ahaa inuu qaado inuu qaado faasiqi waa iska bannaan yahay wasabiyi sabigi inuu qaado wa iska wadimiyi kii dimigaa gaalka inuu cushurtiga qaaday inayna udhex jiro fi daari lislaam daarulislaam inuu wax ka qaadaa shay baadiya inuu ka qaadaa way iska bannaan tahay oo dee markaa iska xaabaysigii iyo iska ugaadhsigii iyo waxyaalahaas ayuunbay la mid tahay faasiqi qaaday miyaa loo daynoo isagunbaa iska wadwadan uma nadaru anahu shaygii la qaaday yunzacu waa laga siibi macnaa qaadigaa ka siibaya ilan dadku ma kale xoog roone eh dadku waa siban yihiin aaxaadu e qaadiga ayaa ka qaadaya min alfaasiqi wayudacu cinda cadlin nin caadila ayaa agtiisa la dhigayay maxaa yeelay ninkan faasiqa ah ee aan waxba hagaajinaynin een diinta ku dhaqmaynin dee maalka ilmihiisa ayaan lagu aaminaynin maal markaa ajnaanib leedahayna iyana waa ka sii daran yahay oo lagu aamini maayo taanigu wuxuu leeyahay adarka horjeeda maye war ninku dee wax waa milkii karaaye yaan laga qaadin buu leeyahay haddii sharkiisa laga aamiye cid caadilaho meesha dhowrtown ha lagu daro markaa wuxuu leeyahay qowlka adarki fa laga faasiqa qaadi ha ka qaado nin caadila agti ha dhigo وأنه ونظر أنه لا يعتمد تعريفه يبوهنتي سنة لما عسكنا يبل يضم إليه رقيب إساو كلي يورن ما يوانا سو يبوهن إيه من دورة أيا الله دري اللورن واردب الصعو بل إنه هدو يبوهي سيدي شرعي هيدي إن كره oo hadduu meeshuu ka helay meelaan ahayn ba tago ama meelihii dadku ku banaanba meelo kaleba hadduu tago dee ha ku sawaabiyo ha yidhaahdo wararkanaa laga yaboohinaya adinka yaboohi bala yudam ilayhi raqiibu si aan ugu gabood falin yaboohinta wayanzicu lwaliyu weligii wuu ka siibaya luqadata sabiyi sabiga baadidii uu qaadayna wuu ka qaadi wayucarifu wuu yaboohin dabeed weligu wayatamallakuha lisabiyi sabiga ayuu mulkin in ra'aa daalika hadduu se arko xaytu yajuusu liftiraadu lahu meeshii ay bannaanayd inuu soo amaahda ويضمن الولي ولي مقدم إن قصر هدوك قواص فلا في انتساعه كقائده حتى تلف إلا وكل انت في يد السبي السبي يقعد يسي الله وكل انته وعلى شيخ الله يهيم ولي وحو غاضيا وحو كسيبيا لقد تسبي سبي وحن لبعضه وقاد كراه kamar hadduu baadidii qaadi karo oo uu qaado waxa waajiba inuu weligiisa ka qaado dee isaga lafdiisa si aanu isaga baabiin waaba intaasoo ciddii lahayd la waayaaye si ninkii maaliga ah aan uga baabiin isagu waajib ahaan waa inuu uga qaadaa weligu wa yucarifu waanu yaboohinayaa weligu isagaa weligu yaboohinaya wayatamalakuha lisabiyi haddii markaa uu soo bixi waayo weligii hadduu soo bixi waayo ninkii le hadduu soo bixi waayo wayatamallaku hadi sabi maalkii wuu mulkin weligii sabiga ayuu mulkin oo waanu mulkiyey ba odhan sabiga isaga inoo keeni doono sida loo mulkinaye in ra'aa daalika hadduu arrinkaa maslaxa u arko weligu yarkan inay maslaxadu tahay mulkiga shaygani hadduu u arko wuu mulkin xaydu yajuuzul iftiraadu lahu meeshii ay u banaanayd amaah inuu u qaadaa ilmaha yar meeshay u banaanayd ayuu u mulkin markaa hadduu arkay inaan waxa dani ugu jirin shaygan mulkigiisa oo isagiiba qarash iyo dhib uu la gelayo dee u mulkin maaye wuu hayn oo ammaan ahaanun buu hayn meeshii ay u banaanayd yani inuu usoo amaahda ayuunbu tanoo samay leano macna aliqtiraad baa ku sugan oo shayga ila ninkii lahaa hadduu soo baxo waa loo magdhabayaayo waa shay la amaahanay buu ka dhigan yahay haddaba sabiga iyo majnuunka iyo markay qaadaan waxaa nihi weligu waa inuu ka qaadaa weligiiba haddaba ka qaadi waayo maxaa la samaynaya wayadmanu lwaliyu weligii wuu magdhabi in qasara fi intizaacihi haddii uu ku gabood fala ka qaadidiisii ilmihii yaraa ee lacagta iyo wax soo helay ayaa isaga weligii waa arkayay isagoo haysta kii yaraa siduu ugu ciyaarayey buu gebigeediiba googooy ama suulaabuu ku riday xataa talifa fi yadi sabiyi ilaa sabiga gacantiisii ku dhintay weligu waa magdhabaya markaa xel isaga ayaa gaboodfal sameeyey walad araadar waxa weeye budlaan iltiqaad ilcabdi addoonka qaayadiisa inay burayso walaa yuctadu bitacriifihi yaboohintiisana lama cuskanayo falow akhadahu sayiduhu hadduu ka qaado minhu xaggiisa kaana iltiqaadan qaadid sharciya ayay noqon qultu waxaan eedaana waa weeye almadhabu sicatu iltiqaati lmukaatabi mukaatabka qaadidiisu inay ansaxaysa wey kitaabatun saxiixatan la kitaabeeyey waxau sheekhu leeyahay qowlka adarkii waxa weeye inaanay inay banaanayn oy baatil tahay addoonkii inuu wax qaadaa shay baadiya inuu qaadaa maxaa yeelay dee shaygan baadida ahi marka hore waa ammaano iyo wilaayo ammaano iyo wilaayoay ku bilaabantaa akhirkana waxay ka noqotaa ama intihaaanaad tamalluq bay noqotay iyo shaygoo la milkinayo intaa midnaba ehelu ma aha addoonku qowlka labaad ee darag horjee wuxuu le waa iska ansaxayaa oo sayidkun buu ahaanayaa sidii hadduu qorexaaba ama tunka soo saaro uu u milkinayo u qaadanayo u shidanayo unbay tana ka dhigan tahay haddaba mar haddaynu nidhi iltiqaadkiisu waa baatil oo ma banaano laa yuctadu bitacriifihi hadduu waxyaboohiyana lama cuskanayo oo lama tirsanayo tacriifkiisa falow akhadow hadduu ka qaado sayiduhu haddaba wixii uu soo qaaday baadida ahabu sayidkiisi minhu addoonkii ka qaada kana iltiqaatan iltiqaad bay unoqonaysaayo sayidkaas unbay qaado sharciya unoqonaysaa qaaday addoonkana damaankii markaa waa ka dhacaya haddii uu ku sugo gacantiisa isagoo arkayana ayana waa la mid waxau nawaawi leeyahay waxaan i almadhabu sixato iltiqaadi lmukaatabi kitaabatan saxiixatan ninkii addoonkahaa ee la yidhi isaga haddaad intaasoo lacaga keento xor baa tahay ee shaqaynayay ee meelaha marmarayay haddii uu wax baadi soo helo inay iltiqaadkiisaasi ansaxayo weeye maxaa yeelay sidii xortoo kale ninkani dee tasarufkii ayuu la gaar yahay nin wax tasarufayo wax milkinayo waxoogay adduunyaa u lagu leeyahay wey saaniga wuxuu leeyahay qawlkaa ka horjeeda ma ansaxayo dee tabaruc iyo xifdi iyo baa ku sugan ninkan ehelu maaha wamanka bacduhu barkii xurun xoruu yahay waman wasixatu iltiqaati man walmadhabu halkii horun bay u taallaaye hadalkiina waawiye walmadhabu sixatu iltiqaati man bacduhu xorun kow barkii xor yahay qaadidiisuna inay ansaxayso wey wayo waxa uu qaadeen lahu iyo waysiyadii bay u sugnaato fain kaanat muhayaatun fain kaanat hadday ahaato muhayaatun yacni kaltan haddii ay dhexdooda tahay farisaaxibi nawbati kalka kale ayuunba u sugnaatay filadare haddaan qabano wakadaa waxaa la mida xukmu saa'iri naadi naadiri shaygii naadirka ahaa indiisa kale xukunkeeduna wala min alagsaabi kasabyaalkii ah walmu'ani iyo qarashyaalkii ah ilaa arshal jinaayati jinaayada arshigeeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo madhab oo ansaxayaa addoon barhkii uu xor yahay barhkiina raqiiq yahay isagu baadi waa qaadi karaa masalan nisna waa xor nisna waa addoon mubacad baa la yidhahdaa leanna wuxuu la mid yahay bayna ninkii hore xagga milkiga iyo tasarufka iyo dumadda iyo wuxuu la mid yahay ka xortaa haddaba sideeba ay u kala yeelanayaan markaa isagiina in la ogobay nisbu dee isagii leeyaho xora addoon nin kalena nisbu leeyahy see wixii la koola wuxuu yidhi wahiya waxaa baadida u soo qaadeen lahu wali sayidii isaga iyo sayidkiisa ayaa wada leh sayidkan nis kaleh iyo isaga ayaa wada leh ayagaa wada yaboohinaya iyagaa wada mulkinaya waa marka aanay kaltan lahayn fain kaanat muhayaatun fain wujiyat muhayaatun haddii la helo kaltan oo masalan wuxuu yidhi war maalinna adigu maca niskayga aan le ku leeyahay intaad ku darsato adugu maalin shaqayso adna maalin niskaaga igu daro i wada shaqeeyo si aan ku kaltanno oo adna maalin shaqayso adna maalin aan shaqayso kaltankaasaa jira falisaaxibi nawbati kalka kale ayuunbaa baadidaana yeelanaya filadar haddaan qabano haddii maalinta sayidku uu leeyahay baadidaa la helana sayidka ayuunbaalay la xidhiiri haddii maalintu isagu lahaa baadidaa la helana isagunbay la xidhiiri falisaaxibi nawbati filadhari oo yacni khilaaf baa jira ay xagga ay iskaga khilaafsan yihiinoo shayga naadirkaa ee aan waxa joogtadae ku talagalka ahayn waxaan masalan ayaa ka sababkan iyo waxyaalahan iyo qarashyada iyo ayaa waxna waa wax iska joogto ah waxna wax naadira baa la yidhaahdaa masalan dee meel yar buu ka shaqeeyaayo intaasi waa in iska joogto oo naadir la odhan maayo waxa naadirkii waa maxay hibo yar uu hela ilaahay mid xoo u dhiibay iyo shaygaa baadida uu iska hela iyo waxaas waa naadir bay noqonaysaa xagga qarashkana dee masalan saddexdiisa wakti oo kale qarashka wa iska caadi waaba xanuunsaday waa la dakray waxbaa waxoogay qarash ah baan ka soo kordhay iyaduna waa qarash naadira weeye marka waxay leeyihiin xagga kaltanka waxyaalaha naadirkuna way galaan oo falisaaxibinobaatisaasuu leeyahy ka ka hor jeedaana wuxuu leeyahay maya e waxyaalaha naadirkaahi way ka baxaan maalintaa nin kale hoolabun baa loo qaybiyaa haddaba wuxu uhi wakada xukmu saa'iri naadiri shayga naadirkaa in joogtada ahayn saa'ir waa baaqi baaqi naadiri shaygii naadirka ahaa baaqigiisii intiisii hadhay ilaa in waxaa luqabaadi baynu sheegnee wax alla wixii kale iyaguna naadir ahaa xukunkooda waa lamida min alaktaabi kasabyaalkii ah masalan nin baa wuxuu dardaarmoo siiyey ee sadaqaa la siiyey waxbaa loo hibeeyey waa kasab naadir oon ku talagal lahayn isna waa la midoo ninka ay dhacdo maalintiisa ayuunbaa yeelanayaa wlmuani wa xukmu naadiri min almu'ani qarashyadii naadirka ahaa een waxa joogtada ahayna ayana waa la mid masalan dee wuu xanuunsaday waabu yar kululaado waa maydhay waxoogay qarashka marka halaa ka imanaya kay maalintiisa dhacda ayuunbaa iska qabanaya ilaa arshal jinaayati jinaayada arshigeeda mooyaane jinaaya wax yeelo isagu cid kale u geystay ama isaga loo geystay arshiga haddii ay masalan wuxu isaga waa la dakrayba oo dabeedna halkaasa waxoogay adduunyihii ka soo hoydeen ama isagiiba wax dakro halkaasa waxoogay gashii ka soo hoydeen kaa isaga cidday maalintiisa dhacdo la odhan maayo e kaa waa loo qaybinun haddii waxoogay adduunyaa la helo way kala qaybsan haddii waxoogay qarash lagu yeesho way kala qaybsan maxaa yeelay waxay leeyihiin arshigani qoorta ayuu ku tacalluqayaa ogobay qoortiina waa wada leeyihiin mar hadday qoortii wada leeyihin waxay ku tacalluqeen waa wada yeelanayaan wallahu aclam faslun fii bayaani xukmil multaqati shaygaa la qaaday ee baadida ah xukunkiisii ayuu halkan inooga hadlaya markaa waa laba qaybood waa wax nool iyo wax jamaada ayuu uqaybsamaa marka wuxuu inoo soo horeysay xayawaankii alxayawaanu xayawaanka almamluku ee la leeyahay almumtanicu ee iska celinaya min sikaari sibaaci bahalaha kuwooda yaryar biquwatin awood iskaga celinaya wadalika mihaal ka bacirin iyo farasinba weeye waa awrki iyo farasin o ama bicadwin orad iskaga celinaya ka arnabin waa bakayle iyo wadabyin garanuug iyo waxaa la midka ahaa aw tayranin ama duulidoo taxaaminba weeye in wujida haddii laga helo bimafazatin meel bahgooyaa haddii laga helo falilqaadi qaadigi wuxuu leeyahy iltiqaaduhu inuu qaado lilxifdi ilaalin wakada ligayrihi gayrkiina waa usugnaatay filasax haddaan qabano wayaxrumu iltiqaadahu litamalukin milkin in loo qaadaana waa xaaraam waxuu sheekhu leeyahay xayawaanka la leeyahay almamluuk oo maxaa lagu garan yaha lahaanshihiisa dee waaba suntan yahay oo sumad nin la yaqaan baa ku taalla ama waxbuu qoorta u gashaday oo calaamadiisi baa ka muuqataa xayawaankaa mumtanica ah ee iska difaacaya almumtanic yani iska celinaya min sikaari sibaaci bahalaha kuwooda yaryar iska celinaya waa sida shabeelka iyo harimacadka iyo waxaa yaryar ka iska celinaya ee iska mancinaya muxuu iskaga mancinaya biquwatin dee awood kabaciirinba wey waa awrkii oo yaala dhufaankiiyo baabu ee kumaba dhacaanba badooda ama haraati iyo qaniyo waxbay iska celiyaan wa farasin iyo faraskii iyo dameerkii iyo baqashii waxaa aw bicadwin ama orod baabuu iskaga celinayaayo iskaga mancinayaayo ka arnabin dee waa bakayliyo tawba odhanoo cidina gaari mayso wa dabyin waxa weeye garanuugti ama sakaara waxaa waa ama cawlaha iyo waxaa weeye ama wuxuu bisababi tayraanin duulid dee waa u geedkan wax kasta hadday yimaadaanba geedkanunbuu dhakada uga bixi kaxamaaminba weeyaane waxaasoo dhan in wujida bimafazatin haddii laga hela meel mafaazo bahgooye ah mafaaza waa meesha mahlikada ah oo hadda mafaazadan iyo fawsgan iyo waxaana xaggay kaga yimaadeen waxay dhaheen culimmadun baa un tafaa'ul ahaanun bal in ilaahay meesha lagu rogmanayo meel lagu badbaado ka dhigo ayuunbay mafaazadaa u yidhaahdeen waa tafaa'ul ahaan mar haddii meeshaa laga helo bahgooyada ahayn cidna joogin falilqaadiyi iltiqaaduhu ninkii qaadigahay wuxuu leeyahy iltiqaaduhu inuu qaado lilxifdi ilaalin inuu qaado ninkii maaligaha inuu ilaaliyo tamalug loo qaadi maayo maxaa yeelay dee ninkan qaadiga ahi isagaa weli ka ah dadka maqan maalkooda waxaa la yidhi cumar bnu khadaab wuxuu lahaa xero maalka lumay lagu xarayn jiray sida imaam malig uu wariyey wakada ligayrihi gayr lqaadi qaadiga cid aan ahayna maalkaa ilaalin way u qaadi kartaa ilaalin awrtaa way xarayn kartaayo fardahaaso waxaa yare bakaylayaasha iyo haddii dee la dhaqdayo waa qaadi karaan ciddii axaadda ahayda raacyada ahayd ilaalin way uqaaday filasax haddaan qabano si aan dee khaayan ugu bixin nin markaa aamini waa qaadi karaa isagu filasax haddaan qabano taanigu wuxuu leeyahay maya ma qaadayo qof kale oon qaadi ahayn maxaa yeelay aaxaaddu iyo dadka afraaddu dee awooduma laha ay maalka keyrka ay ku qaadaan wayaxrumu iltiqaaduhu litamalukin waxaana xaaraana buu idhi in xayawaankaa isagu iska mancinaya bahalaha in aad milkidid loo qaado qof kasta waa ka xaaraan maa laka walahaa rasuulku sala alla alay slam wuxuu yidhi war maxaa adiga iyo idin kala galay neefkaa geela iskaga teg buuri maxaa yeele way iska daaqaysaa iyadoon cidina raacin yaalaana meelahaa dee ilan wuxuu nahi mafaaze mar hadduu bahalkiina isagu iska celinayo yaala markay meeshu cidla iska tahay inay tuugta iyo beladaa waxa waxada iyo waxa waxqalaana meelaha kama dhodhowa meelahaa dadkunbay ku dhex jiraan marka meelaha cidlooyinka u badheeri maayaane siday meelaha isaga joogtay bahalkani iska celinaysa kiilahaun baa kusoo bixiye nin ilaalin iyagoo ilaalin u qaaday mooyaane nin kale looma ogola wain wujida biqaryatin waxaa laga helay meel tuulaa iyo meel dad joogaan falasaxu asaxbabay jawaazu iltiqaadi litamalluq waa inay bannaan tahay milkin in loo qaado waxa u leeyahay sheekhu haddii laga helo shaygaa iska mancinaya bahalaha meel haddii laga helo qarya ama beldo ama meel adigu la degan yahay asax waxa weeye inay bannaan tahay in loo qaado milkin maxaa yeele meeshiiba meel lagu badan yahay oo la joogo hadday tahay dee dadkii khaayimiinta ahaa iyo beledii ayaa dhex qaadaysa markaa ninku inuu qaado oo shayga inu idhaa bal ninka ilaalo la doono haddaad weydana milki way isaga bannaan tahay inuu qaadaa wamaa shayga laa yamtanicu aan iska difaacaynin minhaa bahalihii yaryaraa wadalika misaalka shaati neefkii ariga ahaaba weeyaane yajuuzu waxa banaan iltiqaaduhu in la qaado litamalluki milkin in loo qaado fi lqaryati tuuliya walmafaazati meeshii bahagooyada ahaydba wayatakhayaru wuu door qaadan aakhiduhu ka qaaday min mafaazatin meel bahgooyaa ka qaaday wuu door qaadan fa in shaa hadduu doono carafahu wuu yabahu watamallakahu dabeedna wuu milkin aw ama baacahu wuu ibino waxaa ku jira tamanahu lacagdiisu ilaalinaya wacarafaha dabeedna waa yabohinaya uma tamallakahu dabeedna waa milkinaya aw ama akala waa cunaya waqarima waa magdhalaya qiimatahu qiimihiisa in dahara maalikuhu hadduu maaligiisi soo daahiro fain akada min alcumraani haddii meeshii la deganaa uu ka qaado falow waxa u sugnaaday alkhaslataani alawlayaani labada hore ayaa u sugnaaday la haaliat ta saddexaad uma sugnaa fila saxi haddaan qabno waxau sheekhu leeyahay xayawaankii aan isagu laa yamtanicu minhaa min sigaari sibac bahalihii yaryaraa isagu aan iska dafcin karaynin kashaatin dee waa neef gaari ahaa dibigii yaraa yani nirgihii yaryaraa waxa aan iyagu bahalaa iska dafcin karayn orod iyo awoodtoona aan iskaga dafcinaynin yajuusu waxa banaan ninkii qaadiga ahaa iyo keyrkiiba iltiqaaduhu litamalluki milk aada milkid shaygan inay u qaadaan waa u banaan tahay fi lqaryati meeshii qaryay tuuladii meeshii la deganaa walmafaazati iyo meeshii bahgooyada ahayd dee wuxuu ka ilaalinayaa khaayin iyo iyo bahalo ayuu markaa ka ilaalinaya
hade rasuulku neef gaadhaya wuxuu idhi ama adaa leh oo qaadan oo ninkii lahaabaa iman waay ama walaalkaabaa ku iman oo dee qaadan ama i bahalubaa qaadan markaa iyada waa inaad xaraysaa buu ilood qaadaa wayatakhayar waanu door qaadanaya akiduu kii qaaday min mafaasatin meel bahgooye ah shay aan shaygaa yare neefka arigaa oo kaliyo ee baadida ah ninkii qaaday wuu door qaadan saddex arrimood buu u door qaadan markuu neefka ariga ahaa kaxeeyo saddex arrimood buu leeyahy fain shaa carafahu watamallakahu haddii uu doono wuu yaboohin waanu milkin dabeed markuu ciddii lahayd waayo ayuu milkinaya wain shaa hadduu doonona baacahu wuu iibinayaa waxaafida amanow lacagtiisana wuu ilaalin wacarafahaa dabeedna wuu yaboohin muxuu yaboohinayaa baadidii uma tamallakahu dabeedna waa milkinayaa wacarafahaa lacagta la yaboohin maaye wuxuu yaboohinaya neefkii ari ahaa ile lacagtan qofka may lumin oo garan maayeen aw ama aakalow waa cunayaa waqarima qiimatahu qiimihiisana waa magdhabaya in dahara maaliku hadduu maaligiisi soo baxo intuu shaygii neefkii laxdiiba iska qasho qiimihiisa un hamagdhabo qiimihiisa un intuu qiimeeyo qiimihiisa un maskaxda ku haysto oo ninkii lahaa hadduu soo baxo ha siiyo taasi waxa weeye marka laga qaado meel oo bahgooye ah fain akhada min alcumraan haddaba wuxuu ka qaaday meel la degan yahay falahu lkhaslataani awlayaan wuxuu leeyahay ulayaan labada arrimood ee hore ayuun buu leeyahay oo ah inuu hayo iyo inuu iibiyo labada arrimood un buu leeyahy la saalisata saddexaad oo cunidda ah iyadaa ma laha sida saxi haddaan qabanno markaa labadaa hore un buu leeyahay ta ma laha
wayajuusu waxa bannaan an yaltaqida inuu qaado cabdan adoon laa yumayizu aan waxba kala soocaynoo yar inuu baadiyo inuu qaadaa ayaa bannaan wuxuu sheekhu leeyahay waxa bannaan addoon yar oo aan mumayis ahayn oon waxba kala soocayn oo dhala inuu qaado ayaa u bannaan ama wakti amni haato ama wakti dhac iyo dhibaato jirto ha haato maalyaalka kale ayuunbuu la mid yahay oo addoonkaa yare lumay isagana wuu qaadaya wayaltaqida wa an yaltaqida inuu qaado ayaa bannaan hayra alxayawaani xayawaan kayrkii fain kaana haddaba haddii yasracu miduu degdegayo fasaaduhu fasaadkiisu hadduu degdegayo wadaalika mitaalka hariisatinba weeyaane bal waa adeegaya fain shaa hadduu doono baacahu waa iibinayaa wa carafahu waa yaboohinayaa liyatamallaka si u mulkiya tamanahu lacagtiisa wain shaa hadduu doonona tamallakahu waa mulkiyayaa fi lxaalisa waktigaaba waa kalahu waa cunayaa waqiila waxaa la in wajadahu fii cumraanini hadduu meel la degan yahay ka helo wajaba albaycu iib ayaa waajibaya buuhi waxa uu sheekhu leeyahay waxaynu soo tilmaanay shaygaa baadida ahi inuu noqonayo laba qaybood xayawaan iyo kayra xayawaan markaa noocii hore xayawaanka ahaa iyo qaybuu kala baxayay wuu inoo soo tilmaamay halkana wixii aan xayawaanka ahayn ayuu inooga gelayaa waxaa markaa sheekhu leeyahay waxa qofkii u bannaan waxaan xayawaan ahayn waxaan nool waxaan ahayn inuu qaado oo baadi a wixii jamaadka ahaa ama masalan maal ha ahaada sida lacagtii iyo maryihii iyo ama yu markaa dee maal caynkaasaba ahaanin oo se markaa haraggii maytada iyo wixii lamid ahaayoo la magdin haddaba shaygan la qaadaya ayuunbaa balleegayaa isbedelkiisa iyo isbedela-aantiisa oo wuxuu sheekhu hadduu yahay mima yusricu fasaaduhu wax markaba fasaadkiisa uu soo degdegayo oo xumaanayo oo aan sii oolaynin ka hariisatin waaba waxaa yare laysku dardare laysku qooshay hariisada la yidhaahdo masalan cinab iyo aan zabiib noqonaynin wey ama timir rudab aan timir noqonaynin laba arrimood ayuu u door leeyahay iyo masalan dee cuntadii iyo raashinkii bislaay oo dhan ama wixii aan ayaama iyo dee muddooyin aan sii oolaynin weeyaane wuxuu leeyahay hadduu doono fain shaa baacahu hadduu doono wuu iibinayaa haddii markaa xaakimiye qaadi meesha ay jiraan idankiisa ayuu ku iibin haddii kale oo aanay meeshaa joogin isagaa la istiqlaalaya wuu iibinaya wacarafahu dabeetana shaygii wuu yaboohinaya intuu iibiyo uu lacagdiisa hayo ayuu dabeedna yaboohinaya muxuu u yaboohinaya liyatamallaka tamanow si uu lacagtiisa u mulkiyo markaa yaboohintaa waxba ku waayo lacagtana ma yaboohinayo shaygii ayuu yaboohinayaa taasi waa labada arrimood uu doorayey ka hore wain shaaa tamallakahu fi lxaali waa kalow hadduu doonana waa mulkinayaa isla waktigaaba waanu cunayaa qiimihiisa ayuunbuu mag dhabayaa markaa haddii uu helo ninkii lahaa ama markaa meel mafaaso baagooyahaad ama meel adeganyahaad qiil baa wuxuu leeyahi wajado fii cumraanin hadduu ka helo meel oo la degan yahay wajabal baycu iib ayaa waajibayo oo dee iibku waa suurtagal haddii masalan raashin bisilba uu ahaa de hadduu dheeladaa geeyu ihahdo war iibiya dee waa la iibin karayo waa suurtagal laakiin hadday meel miyi ay hoon cidibo joogin ay ahayd dee wax kale ma suurtagelaynina inuu cuno ayuunbaa markaa u bannaanayd waaye wain amkana haddaba hadduu suurto galo baqaawuhu shayga baaqi noqoshadiisii waa suurto galayaa oo shaygii waa fasahaadayaa laakiin waa joogi karaa bicilaajin dawayn iyo farsamayn buu ku joogi karaa wadalika mithaal karudabin ba wey yatajafafu angegaya bal waa adeegaya fain kaanat ilkibdatu dheebtu hadday ku jirta fii bayci iibkiisa biica waa la iibin oo ama fii tajfiifihi ayay ku jirtaa wa tabaraca bihi lwaajidu kii helayna wuu ku tabarucay angejintaa jafafa wuu angejin wailaa haddii kaloona ku tabarucin biica bacduhu barhkii ayaa la iibin litajfiifi lbaaqii si baaqiga loo angejiyo waxa uu sheekhu leeyahay haddii shaygii waa shay fasahaadaya oo fasaadkiisu uu dhow yahay iyo xumaanshihiisu shaygan baadida uu helay laakiin waxa suurtagal ah farsamo iyo wax kaga qabasho inuu ku baaqi noqon karo oo haddii la farsameeyo si la yidhaahdo wuu baaqi noqon karayaa xaaladan uu hadda siduu ku sugan yahi baanu ku baaqi noqonaynin mihaal waa maxay wuxu uhi waa rutab rudabku waa xaaladan timirta ka horaysa ay ugu malabka badan tahay yatajafafu oo ay suurto gelayso in la engejiyaa oo yacni timir laga dhigaa waa caano oo waxaa la samayn karaa inta la garooriyo in la fadhiisiiyo dabeed ayaa suurtagal ah haddaba bal waa leegay dheeftu siday ku jirto un baa leeyahay hadday fain kaanat ilkibda dheeftu hadday fii baycii ku jirto isagoon waxba la angejinin waxba la fadhiisinin haddii qiimihiisa uu ku hagaagsan yahay oo faa'iide uu ku leeyahay fii baycii binta biica waa la ibi dhammaantii dee xaakimka ayaana loola socodsiin aw ama fii tajfiifihi kibdada iyo dheeftu waxay ku jirta angejindiisa angejintiina ogobay dee warid iyo ilaalin iyo qarash bay u baahan tahay wa tabaraca bihi lwaajidu kan helayna wuu ku tabarucay angejintaa wuxuu hi anigaada shaqaalaha angejinaya iyo meesha lagu angejinay ilaalinteedii waxaba anaa ku tabarucaya buui jafafa wuu angejin maxaa yeelay dee waa maal cid kala leedahay maalka cid kala leedana maslaxadda ayaa loo fiiriyaa sida ninka dee xoolo agoon haya uu maslaxadda ugu fiirinayay ayaa ninkan xoolaa baadida hayana maslaxadda ugu fiirinaya wa ilaa haddii kale haddaba oo ninkii waajidka ah qarashkii lagu angejinayay kumuu tabarucin biica bacdu barhkii ayaa la waxaa la odhan waar inteebaa in qarashkaa lagu angejinaya lagu farsamaynayaa noqonaya boqol kun buu noqonaya inta boqol kun markaa noqonaysun baa la iibinaya maxaa barhkaa loo iibin litajfiif ilbaaqi si baaqiga loo angejiyo oo ay dheefta usoo baxdo waman qofka akhada qaada luqadatan baadibuu lilxifdi u qaaday ilaalin abadan weligeed inuu ilaaliyo fahiya amaanatun weeye ammaano ayay noqon ee fain dafacahaa ila lqaadiyi hadduu dhibo lazimaha hulqabuulu aqbalid ayaa ku laazimaya walam yuujib ilakharuuna culimada intooda badani may waajibinin atacriifa yaboohin waalxaalatu haadihi xaaladdu markay tan tahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu qaado marka horeba qofka ammaano qaada luqado baadi qaada baan leeyahay wuxuu qaaday lilxifdi abadan inuu weligeedba ilaaliyo hayow ninta ciddii lahayd ay ka soo baxayso waxba milkin iyo aada qaadatid iyo shaygan niyadiisa kuma jirte aada ilaalisay ad uxafidtay qofkii lahaaba niyadiisa ku jirtaa isaguna ehel buu u yahay fa hiya amaanatun ammaano ayay gacantiisa ku noqonaysaa shay ammaanu hayo wey ayada iyo waxaa la tafiirteedii wixii ka soo baxaa maaligeedii ayuu ilaalinaya haddaba hadduu qaadiga u dhiibo inuu aqbalo ayaa laazim ku noqonaya qaadigaasi maxaa yeelay dee maalka ayaa loo ilaalinayaa ciddii lahaa ayaa loo ilaalinayaa manay waajibinin buuhi culimada intoodaba alaktaruuna yani kuwa badan ee asxaabu shaafici ka midii atacriifu walxaalatu haadihi yaboohina may waajibinin mar haddii xaaladdu ay tahay inuu ninkani u qaaday ilaalin u qaado baadida inuu ilaaliyo uun ee aanay niyadiisa ku jirin shaygan aada milkadidooda qaadatid aanay niyadiisa ku jirin may waajibnina culimada badidoodu yani culimada madhabka shaafici yaboohin may waajibin maxaa yeelay waxay leeyahay sharcigu wuxuu u waajibiyey dee milki baa ka dambeeya qofkii wuxuu doonayaa inuu yaboohintan dabadeed inuu milkiyo marka mar hadduu doonayo inuu milkiyo waa inuu yaboohiyaayo qofkii hore balmaaliga ahaa la raadiya culimada badidooduna qaar fara badan oo khazali iyo imaam alxarameyn ay ka mid yihiinna way waajibiyeen tacriifkaas waxay inuu yaboohiyaana waajib bay ku taha waa see muctamadkaa bay yidhahdeen weliba madhabka dhexdiisa falow qasada hadduu qasiyo bacda dalika intaa dabadeed ayaa wuxuu u qastiyey khiyaanatan lam yasir noqon maayo daaminan mid magdhabo fida saxa baan qaban ee wain akadow hadduu qaada biqasdi lkhiyaanati khiyaana u qasadkeeda ayuu u qaaday fa daaminun mid oo damaanayo weeye walaysa lahu oomana sugnaanin bacdahu dabadeed an yucarifa inuu yabooyo wey tamallaka umulkiya cala madhabadan qabano wain akada hadduu qada liyucarifa inuu yabooyo wey tamallaka fa ammaanatun weeye muddatu tacriif intaa la yabooynayo wakada bacdaha muddaa dabeedna waa kula mid maa lam yaktari tamalluka inta aanu dooranin milkin sida sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu u qasiyo qofkii masalan baadida u qaaday inuu ilaaliyo hayo ayaa wuxuu u qasiyey khiyaanatan war waxa maad iskaba cunsid buui gebiyeedaba inuu wixii khiyaamo kula kaco ayuu u qasiyey lam yasir noqon maayo u qasadka khiyaamada u qasiye keliya daaminan mid magdhaba ku noqon maayo filaas xeedan qabo ilaa yo qasadkaasi uu ficil ku darsamo ilaa qasadkaa ficil ku darsamo hadduu niyeeye uun inuu shaygii iska cuno daamin noqon maayo mid magdhaba daalik wuxuu leeya wuu magdhabaya ee hadduu marka horeba u qaaday buu ihi khiyaamo marka horeba shaygan yaboohisid iyo aada ilaalisid iyo waddadii sharcigahayd aad marisid umuu qaadinine khiyaanayo inuu shucunaa buu qaaday fa daaminun qofkaasi wuu magdhabayaayo dee qasadkii iyo ficilkiiba israacay walaysa low bacdahu intuu khiyaano u qaaday dabadeedna ma laha an yucarifa waytamallaka inuu yaboohiyo oo mulkiyo cala madhabi haddaan qabanno maxaa yeele bilowgii ayuunbaa dee la eegayaa oo bilowgii mar haddii dee ay khiyaamo kaga bilaabay qaasiboo kalu noqonaya isagoo dee xaakimkii iyo iskaga celiya ayuunbuu kanuu kaga beri noqon karaa hadduu yidhaha imika ayaan yaboohinaya dada kadib baan sanadkii inta yaboohiyaan mulkinaya uma sugna wain akada liyucarifa waytamallaka haddii u qaado qofku inuu yaboohiyo dabeedna tacriifka ka dabadeed uu milkiyo fa amaanatun muddatu tacriif intaa uu yaboohinayo muddada tacriifku waa ammaana oo hadday dar alla wuxu noqoto magdhow lagagama laha wakadaa bacdahaa dabadeedna waa la mid dabadeedna muddadaa yaboohinta dabadeedna waa la mid oo waa ammaana maa lam yaktari tamalluka fil asaxi inta aanu dooranin milkin haddii uu milkiyay damaankiisa gelaysaa laakiin intaanu milkiyin waxa ka horeeya waa ammaan oo haddii waxa la darar lay wax ugu yimaadaan magdhabi maayo qof sida sax haddaan qabano waa yacrifu ninka wuu aqoonsan jinsahaa jinsigeediiy wasifataha sifadeediiy wa qadrahaa qadarkeediiy wacifaasaha weelkeeda iyo wikaa waxaf kaga xidhan uma yucarifuhaa dabeedna waa yabooyinayaa fi laswaaqi suuqyaalka wa abwaabilmasaajidi masaajida albaabadooda iyo wanaxwihaa wixii la mida inta aan sheegay sanatan sanad ayuu yaboohin cala alcaadati sida caadada ayuu u yaboohinayaa yucarifu awalan marka hore kula yoomin maalintii la arkay waa tarafiyin nahaari maalintii labada gelin ayuu yaboohin uma kula yawmin maalintii la arka maratan buu yaboohin uma kula usbuucin usbuucin wiigii la arkaa ayuu yaboohin mar uma kula shahrin bishii ayuu mar yaboohin walaa takfii kuma filla sanatun mutafariqatun sanad kala geysan fil asaxi haddaan qaban qultu waxaan idhi nawawi haddaanay al asaxu takfii way kaafin waxau sheekhu leeyahay wuxuu aqoonsan waa yacrifu min almacrifati bay tani ka timi wa yacrifu wuu aqoonsan qofkan baadidii helay jinsahaa baadida jinsigeeda ma lacag baa ma wax kalaa wa sifatahaa iyo sifadeeda ayuu aqoonsan haddii masalan lacag ay tahay dee ma noololbaa maxay tahay masalan intay sii kala tahay buu xataa ma konton kontonba ma boqol boqolba waxay tahay buu sa usii aqoonsanayaa wa qadraha iyo qadarkeedu intay leeg tahay wa ifaasaha iyo weelka ay ku jirta ma shandad bay ku jirtaa ma warqad bay ku jirtaa maxay ku jirtaa wawika aha waxa afka kaga xidhan ayuu iyadana aqoonsan sidii dee xadiidkii markaas uu sheegaye uu ku tilmaamay marka uu qaado ayuu intaasoo dhan ka fiirin uma yucarifuhaa tani waa mino tacriif waa yaboohintii tani uma yucarifuhaa dabeedna wuu yaboohinaya markuu intaasoo dhan aqoonsado ayuu yaboohinaya intaa kadib ayuu yaboohinaya welibana yani halkaa umada waxaynu ka fahmaynaa inaan isla markuu qaaday kor u qaadayba inuu la dhaqaaqo yidhahdo wariya wax ka lumeeney waxba qayd maaha hadduu intuu iska qaado jabada shiisho gurigiisii iska soo jiirso dabeedna iska soo fiirfiiriyo dabeedna berrito ku bilaabo haba kuma jiraan oo wa iska caadi yucarifuhaa wuu yaboohintaasna waxaad ka yar fahmaysaa inuu leeyahy isagu ha yaboohiyo waxbana qayd maaha inuu isagu yaboohiyahay hadduu qof u diro uu yidhaahdo soo yaboohina waa la mid hadduu qof dee caaqilo yahay oo weliba dee aan ciyaaro suuqnimo iyo been iyo dacayad iyo waxaan lagu baranin ila cidiba ka rumaysan mayse qofka noocaasi halkuu ka yaboohin fil aswaaqi suuqyaalka suuqyaalka ayuu la tegey wa abwaabilmasaajidi masaajida albaabadooda markay dadku ka soo dareerayaan wey suuqa laftiisa markay dadku joogaan ayuu suuqyada ka yaboohin iyo marka masaajida laga soo xa albaabadooda oo muxuu masaajida gudahaba ula geli waayo microfonka u qabsan waaye iyada taa dee waa manhi waa kii rasuulku sala alla alay slam yidhi ninka aragtaan isagoo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan laa radda allahu calayk alla kuguma soo celiyo fa ina almasaajida lam tubna lihaada doo xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofkii ay wax ka lumeen ee waxa ya arkay illa kuguma soo celiyo dhaha buuri moog hayskuma sheegin markaa ninkii isagu xelay war waxa yaa leh ma sheegin xadiisku markaa laakiin waxay isugu imanayaan cillada fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda taa looma dhisin haddii markaa la yidhaahdo taasi way ku banaantahay ninkii uu helay inuu masaajidda isa taagi u waxaasaan helay tanna kuma banaana waxay imanaysaa markaa masaajiddii in tan loo dhisay masaajidiina sida dee macruufkaa rasuulku inoo sheegay waxaa loo dhisay ilaahay xuskiisa iyo qira'atu lqur'aan iyo salaad iyo digri baa loo dhisay marka waa in laga nahiyaa wanaxwihaa iyo wixii la mida meelaha maxaafisha iyo meelaha la isugu yimaado ayaa laga yaboohinaya weliba meeshii uu ka helay ayuuna usii badinayaa meeshuu ka helay buu weliba usii badinaya sanatan sanada ayuu yaboohin maalinta u yaboohinta bilaabay ayaa sanada laga bilaabaya de waa sida xadiidku sanatan ayaad yaboohin uu yidhi oo maxaa sanada haddaba loogu qayday dee horta waxaa la yidhi yaalaa dadka socotada ah ee safarada iyo waxaasi dee sanad kama dib dhacaan waxaa laga yaaba afarta fasal midun inay yimaadaan baa laga yaabaa haddii aan sanad la tacriifinin oon la yaboohinin dee dadka xoolahoodii baa ka lumi lahaa waxaa tacriifkii sanadkaa looga dhigin weligeedba looga dhiginna inaanay lumin waayo haddii la yidhaahdo weligeedba hala yaboohiyo dee cidiba ma qaateen nin qur iskuma dhawaadeen marka halkaana dayacaad baa ka iman lahayd marka labada dhinacba waa la eegay maalka yar iyo isaga wuu inoo iman doonaa cala alcaadati sida caadada ah ayaana loo yaboohinayaa waktiga iyo iyo meeshaba sida caadada ah haddii masalan caadadu ay tahay dee jornaal in lagu soo qoro ama in meel fagaaro quraba loo sameeyey baadida oo laisla taag de halkaasi uu tegi meel kale u kici maayo haddii xilli wax la yaboohiyo dee xilligii unbuu tegayaa saqdhexa qabsan maayo iyo xilli aan waxba la yaboohinin cala alcaadatidu xagga zamaankii xagga makaankaba waa u taalla haddaba wuxu yucarifu awalan sanadka awalkiisa wuxuu yaboohin kulla yoomin maalintii la arko laba jeer darafii nahaari gelinka hore iyo gelinka dambe ayuu yaboohin habeenna yaboohin maayo waktiga qayluuladana yaboohin maayo uma kulla yoomin maalintii la arkana maratan buu yaboohin uma kulla usbuucin usbuucii la arka mar ama laba jeer uma kulla shahrin bil la arko mar ayuu yaboohin markaa markii horea la badiyo la yidhi maalin kastaba ha la yaboohiyo labadeeda gelin maxaa yeelay marka hore shaygu lumo ayuu ninku aada u daydeeya muddadu markay sii dheerataba waa kasii caajisaya markaa xilligaa hore ninkuna aada u daydeeya la yidhi gelinka hore iyo gelinka dambaba ha la yaboohiyo markaa culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen macnaha waxay ka dhigan tahay muddadan masalan saddexda bilood ee ugu horeeya ha la yaboohiyo maalintii baa laba jeeroo labadeeda gelinka hore iyo gelinka dambe saddexda bilood ee ku xiga maalintii mar hala saddexda bilood ee ku xiga usbuucii mar hala yaboohiyo ta dambana markaa saddexda bilood ee dambana bishiiba marun hala yaboohiyo walaa takfi sanatun mutafariqatun sanad kala tagsani ayadoo kuma fida fila sax haddaan qabano oo haddii masalan uu labiyo tobankii bilood uu afar u qaybiyo oo dabeedna uu afar sannadood uu kala geliyo oo uu afar sanaba yaboohiyo haddana sanadkii kuxiga afar bilood yaboohiyo haddana ka kuxiga kuma filla buu leeyahy o taasi tacriif ma noqonayso maxaa yeelay dee sanad waxaa laga fahmaya wax isxidhiidhsan qultu waxaan buri nawaawi haddaanay alasaxu tagfi war waa ku filantii buri wallahu aclam xadiidku waa idlaaqay oo sanad un buu yidhi mar hadduu sanad yidhi dee sanadku ama sanad waxaa la doonaya labiiyo toban bilood une ama labiiyo toban sanaba ha ka dhigay hadduu doonaya ama sanad haba isku raaciyeen waa ku filantay buu leeyay ninkan waxaa laga doonaya muddada halkaa markaa muqrigu fasal ayuu ka dhigaya minhaajkuma ka dhigi maayo erey yarna wuu raacinaya faslun buu yihi muqrigu wayadkuru wuxuu sheegaya bacda awsaafiha intaa ma dhigayo minhaajka awsaafdeeda barhkeed ayuu sheegi markuu yaboohinayo awsaafdeeda barhkeed buu sheegi oo wuxuu odhan waxyay wax ka lumeen un isla taagi maaye e hadday lacag tahay war lacag iyay ka luntay lacag dollar iyay ka luntay markaa ninku dee bal sideedii kale iyo lambaradeedii iyo say kala ahayd iyo hawsii kala sheego ee waynanu shay un ku daynin ee waynu sifooyinkeeda wax ka sheega wadana sheegi maayo de hadduu wada sheego tuugii baa odhanaya anaa le ac oo dabeedna burka kuusoo qaadanayo ciddadii kala furtaada aanay helaynin marka waa in awsaafdiisa barhkeedun la sheega walaa yalzamuhu ku waajibi maayo mu'anatu tacriifi yaboohinta qarashkeedu ku waajibi maayo in aqada hadduu qaaday lixifdin ilaalin hadduu qaaday bala yuratibu halqaadiy qaadiga ayuunbaa ka ratibaya min bayt ilmaal maalka bangiga muslimiinta ayuunbuu ka bixin aw yaqtaridu cala lmaaliki ama maaliga ayuu ku amaahan wain akada litamallukin hadduu u qaadayna lazimathu waa ku waajibaysaa waqiila waxaa li lam yatamallak haddaanu mulkiin facala lmaaliki maaliga ayay guudkiisa ahaat yaboohintii dee qarash bay u baahantahy oo masalan de haddii ilaacad iyo xilliyadan wax laga sii daynay waxbay doonayaan haddii joornaal iyo wax lagu qorayo lacag bay doonayaan lacagta ayaa la saarayaa marka wuxuu leeyahy sheekhu walaa yalzamuhu qofkii multaqidka ahaa ee baadida qaaday kuma laazimay muanatu tacriif yaboohinta qarashkeedu kuma waajibayo in akhada lixifdin hadduu u qaaday inuu ilaaliyo shaygan oo isaga aan dan kaleba ka haynin maanatu tacriif isaga kuma waajibayso maxaa yeelay dee maaligii lahaayun buu xifdeeyaa oo haddaa qarash baa loo baahan yahay bal yuratibu alqaadi min baytulmaal baytulmaalka bangiga muslimiintun baa laga bixin oo taa laga bixinayo lafdeesaa loo dhaya culamada qaar waxay leeyihiin waa qardanoo waa lagu amaahano markuu maaligii lahaa soo baxo ayuun baa loodhan intaana bangiga muslimiinta lagaaga sii qaado waa lagugu y lagugu yaboohinaya iska bixi qiil ba wuxu le ma waa infaaqo waxba laga doonay